haatanna kusoo dhawaada barnaamijkii hee xiisaha lahaa ee hambalyada iyo heesaha caashe ibraahin aadan caashe cuud iyo weliba ibraahim xasan daandure
waa mar kale iyo barnaamijkii xiisaha lahaa ee hambalyada iyo heesaha barnaamijka hambalyada iyo heesaha dhambaalka ugu horeeya ee toddobaadkanna ibraahimow haddaan soo qabto waa warqad aad u qurux badan si wanaagsanna loo soo garaacay waxa ay ka timid ugu horreyn baa la yidhi waxaan halkan ka salaamaynaa daadihiyaasha barnaamijka caashucuudi daandure waanu ka gudboona mid lamidana waanu u gudbinaynaa marka xiga bay idhaahdeenaan waxaan tahaniyad diraya annagoo kale ah dhammaan reer ibraahim sugle abe maxamuud ibraahim iyo xaaskiisa iyo carruurtiisa hooye maryan adiriye iyo carruurteeda faa'ise maxamuud ibraahim iyo carruurteeda sucaad maxamuud ibraahim iyo carruurteeda nimco maxamuud ibraahim iyo carruurteeda iyo shukri maxamuud ibraahim iyo cabdiraxmaan maxamuud ibraahim ibraahim maxamuud ibraahim xaaskiisa iyo carruurtiisa maxamed maxamuud ibraahim iyo cabdiraxmaan cabaas cabdulaahi iyo sidoo kale cabdixakiin cabaas cabdulaahi iyo maryan cabaas cabdulaahi saabiriin cabaas cabdulaahi iyo khatare maxamed maxamuud iyo sidoo kale muxyidiin kiimiko dhammaan dadkani waxay kala joogaan magaalooyinka laascaanood god caale baa la yidhi iyo sidoo kale sacuudiga maraykanka iyo daafaha caalamka waxaanay hambalyo u dirayaan saciid cabdulqaadir xaashe iyo marwadiisa xamdi nuur maxamuud ibraahim orooskoodu uu ka dhacay toddobadii bishan meey ee sanadkan laba kun shan iyo tobanka magaalada boosaaso ee gobolka bari ducada waa xaggiina baa layidhi arooskaas waxaan ugu ducaynaynaa in ilaahay uu ka dhigo midkii waara ay wanaagsanaado ubad kheer qabana lagu kala helo aamin dhambaalkan wuxuu nagu soo gaaray hooyo bintow maxamed nuur iyo adeer cabdulaahi cumar afrax iyo waxay yidhahdeen eede zaynab sheekh axmed mataan iyo odageeda cabdi geedi iyo waxay yidhahdeen xaashi cabdulaahi cumar afrax iyo khaalid cabdulaahi cumar afrax iyo cumar cabdulaahi cumar afrax iyo waxay yidhahdeen axlaan cabdulaahi cumar afrax iyo ismahaan cabdulaahi cumar afrax iyo awowe maxamed nuur calisow iyo ayeye muumino maxamed cabdi iyo eede faadumo iyo eede xaliimo iyo waxay yidhahdeen abti cali abti maxamed iyo abti nuur dhammaan dadkaasina waxay yidhaahdeen waxa ay jecel yihiin inay u hambaliyaan cabdiqaadir xasan garaare iyo mustaf maxamed colaad oo ku aqalgalay bishan colombos gobolka ohio waxaana leeyihiin aqalgalkiina bashbashi barwaaqo inaad kala kulantaan ayaan eebedi kaga baryaynaa waxayna dadkaasi kala joogaan hambalyada diraaya ohio virginia iyo soomaaliya warqad gaaban haddaan ka gaarsiiy ibraahim intaadan heesta ugu horreysa noo soo qaban waxay ka timid aabbe cabdulaahi xasan jaamac iyo hooye mako cumar xaaji iyo sidoo kale limo cabdulaahi xasan iyo roda cabdulaahi iyo carruurteeda iyo jamaal iyo xaaskiisa iyo carruurtiisa iyo aasiya iyo carruurteeda iyo kaltuun iyo dhammaan familka baa layidhi reer xasan jaamac iyo sidoo kale aabe muuse yuusuf ibraahim waa aabe muuse yuusuf ismaaciil iyo hooye khadiijo cawad jaamac iyo dhammaan reer muuse yuusuf oo kale ah fu'aad faysal iyo raxma iyo sidoo kale cabdulqaadir saciid madoobe iyo xaaskiisa faadime aadan cabdi dadkan waxay kala joogaan baa layidhi finland iyo sidoo kale somalilan iyo burco maraykanka st paul iyo meelo kale waxaanay hambaliyo iyo bogaadan u dirayaan arooska maxamed muuse yuusuf iyo aroosada aamino cabdulaahi xasan oo arooskooda uu ka dhacay waddanka finland baa layidhi gaar ahaan magaalada turku waxa ay leeyihiin arooskaasi waxaan ugu ducaynaynaa in uu rabbi ka dhigo midkii waara oo bad kheer qabana lagu kala helo wiili caana gabaryo caano aamiin faynuustii qalbigeygiyey faa'iidaysta markaad furahayga soo gasho haye fariisii ku dhacday haya farax ayaad ii tuhu weliba raacanaya waaw waa la abshiraysa waa codkii macaanaa ee fanaanka cabdiqaadir sheegmayow
jirkiisa tahaye carfoon badan ifirkiisa tahaye فينوسي قلبي جاي فايت يا مخي عرفارا يا صدقتي فينوسي قلبي جاي فايت يا مخي عرفارا يا صدقتي فرحاي تهاي تتران هاي تهاي تتران وحد فرتاك وفراي وحد يا يا يا يا يا يا فرحاي تهاي تتران أنا جاي تهاي تتران وحد فرتاك وفراي وحد فرتاك
رحمتك في العتيه نور العين فوقينا عرفه ما دين اللي رحمتك في العتيه نور العين فوقينا
intaasaynu ku dhaafno codka fanaanka cabdulqaadir ahbayo guudaysta haddaan dhinaci waraaqaha mar kale ibraahina waanu abaarno warqadan gacanta ku hayo markan waa warqad aad u gaaban balaan fiiriyo annagoo kale ah baa la yidhi bursaliida faarax ibraahim iyo siraada maxamed sheekh cabdulaahi aadan axmed ibraahim cabdulaahi juuraati iyo hire cusmaan cabdi faarax maxamed cusmaan rooble xasan mukhtaar bashiir kaamil iyo maxamuud xasan bashiir iyo yaasiin ciise wardheere waxay dhammaantood tahanid aroos u dirayaan siyaad maxamed isxaaq iyo khatra xaaji yuusuf muuse oo ku aqalgalay magaalada nairobi ee dalka kenya tobankii bishana may waxaana leenahay bay yidhahdeen isku waaro bad khayr qabana kala hela aamiin ayaanu raacinaya dhambaalkana wuxuu nagu soo gaaray caasho hooyo faadumo ibraahim cali iyo hooyo maryan muuse cilmi iyo sayid ibraahim xaaji ibraahim oo ku magaca dheer tamaam iyo khatro xuseen muuse oo ku magaca dheer khatro qaali iyo shukri xuseen muuse oo loo yaqaano shan iyo toban karoon shantii xisaabtu kore u socotaa kore u socotaa waay warqadan waa warqad tahniyada waxaan marka ugu horeysa salaamaynaa baa layidhi daadihiyaasha barnaamijka waan idinka guddoonnay marka xiga bay yidhahdeen annaga oo kale ah abi yacquub yarowa abikar iyo abi yuusuf cilmi xasan iyo hooyo muumino dhicisow maxamuud iyo hooyo xaawo aadan cismaan doctor mustafa yuusuf iyo sidoo kale cabdulleh yacquub yarow xasan yacquub yarow cabdulqaadir cumar carabe iyo fartuun maxamuud faarax iyo shamso diiriye iyo hodan cali diiriye iyo maxamuud aadan cismaan mustafa cadaay iyo sidoo kale cumar xuubey ibraahim iyo dhammaan baa layidhi shaqaalaha shirkadda hormuud ee degmada jalaalaqsi ee gobolka hiiraan waxay tahnid aroos u dirayaan arooska muuse yacquub yarow iyo aroosada kaaho yuusuf cilmi oo dhowaan ku aqalgalay degmada jalaalaqsi ee gobolka hiiraan waxaan leenahay bay yidhahdeen guurkiina guur khayr leh gurigiinana gurinagi guulow ka yeel aamintaan ku daraya mahad yaasiin nuur iyo duraan yaasiin nuur iyo jaamac yaasiin nuur iyo istaahil jaamac iyo wiilkeeda iyo nasteexo jaamac hooyo xaawo faarax iyo caruurteeda iyo hooyo faadumo cabdinuur iyo waxay yidhahdeen cabdi aadan faarax iyo abti jamac dhammaan reer faarax waxay kala joogaan kenya ethoobiya iyo soomaaliya waxayna jecel yihiin inay tahaniyad ay gaarsiiyaan zahra jaamac iyo waxay yidhaahdeen cabdifataax cali oo wiil ugu dhashay dalka kenya gaar ahaana mombasa waxaana wiilkaas ula bixi yidhahdeen suhaym cabdifataax waxaanay leeyihin allah ka dhigi kii soo barbaara oo dalkiisa iyo dadkiisaba anfaca aamin ayaan leenahay waa hagaag ibraahim oo bal heesta xigtaan ku nasan lahay waa tee qoobka qaad haye qoobka qaad waa hore u socuun soo ma adaa arki doono qoobka qaad waa goobta migili ee si fiican loo cayaaro saasa horta in la ii waaweyneeyo maahan ibraahino
qofka qaad hadba labada qaariyo boorka kala saar qofka qaad hadba labada qaariyo boorka kala saar qalanjoy mahasayd qalanjoy mahasayd خشوعا قلبي فران يقول الله خشوعا قلبي فران يقول الله خشوعا قلبي فران يقول الله خشوعا قلبي فران يقول الله cayaaraha iskuba iyo qabanqaabi caashaqa qabanqaabi caashaqa qabanqaabi caashaqa qabanqaabi caashaqa cayaaraha iskuba iyo qabanqaabi caashaqa qabanqaabi caashaqa qabanqaabi caashaqa qabanqaabi caashaqa maqal aanun qaadhin caashaaqa dhiniisa dhigaho qaybu maqal aanun qaadhin caashaaqa dhiniisa dhigaho kursiga waqatee kursiga qaboynida mayeshide igulaqa qaboynida mayeshide igulaqa qaboynida mayeshide igulaqa qaboynida mayeshide igulaqa
dambaalkan caashi wuxuu naga soo gaaray cabdirasaaq ciise cali nabadoonka iyo cabdifataax ibraahim maxameda fataax buule iyo faarax xaaji ibraahim oo loo yaqaano faarax quryuli iyo waxay yidhahdeen maxamed sheekh cali duubweyne iyo bashiir maxamuud oo ku magac dheer bashiir bidaarey iyo axmed ibraahim oo loo yaqaano axmed daafyadow waxa ay kala joogaan muqdisho ceelbuur beledweyne iyo shabeellada hoose waxayna taaniid kale iyo laba gaarsiinayaan iyo heestaanba inay la dhegeystaan xasan maxamuud xasan ceelure iyo waxay yidhaahdeen faadumo macalin xasan oo ku aqalgalay muqdisho gaar ahaana degmada kaxda ee gobolka banaadir waxay leeyihin ducada xaggiina le waayo arooskiin aamin ayaan leenahay ee baheeda kala siiyo ubad qeyqaba annaguna aaminaynu raacinaynaa warqadan oo warqad tahniyada waxaana ay ka timid waxaa layidhi dhammaan qoyska reer kuluc cali wacays oo kale ah cabdirashiid siraad kuluc cabdicasiis siraad kuluc iyo sidoo kale weli siraad kuluc iyo faadumo siyaad kuluc iyo weli siyaad kuluc iyo xamdi siyaad kuluc waa dhammaan ilmo siyaad kuluc farxaana baa ku jira cabdulqaadir baa ku jira khatro way ku jirtaa iyo sidoo kale qamar siyaad kuluc iyo maxamed cabdulaahi kuluc iyo maryan cabdulaahi kuluc iyo ugu dambayntii baa layidhi shucayb cabdulaahi kuluc iyo hani cabdulqaadir kuluc iyo dhammaan reer maxamed xirsi iyo sidoo kale ruqiye maxamed xirsi cali dhammaantood waxay hambalyo iyo bogaadinaan lasoo koobi karin ay u dirayaan baa layidhi arooskii aroosada kale ah maryan siyaad kuluc iyo seegeeda cabdulqaadir cumar dhoore arooskoodu ka dhacay baa layidhi dalka kenya gaar ahaan baa layidhi magaalada gaarisa waxay leeyihiin arooskaasi waxaana u rajaynaynaa in ilaahay uu ka dhigo midkii ubad khayr qaba lagu kala helo wiil iyo caano gabar iyo caano xaggii heesaha ayaan mar kale ku noqonaynaa caasho malaha ayaan dhegeystayaasheenna u soo qabanaynaa maxamed axmed bakaal cero ayaa ku luqaynaya
malaha indhahan ilmada hubayo moogiidebada qalbiga inkato sidaan ku ahayalaan ku tusine waxaad ulateed ku santiyo dunida idilkee dartaa ina yahay nafiibi lahaydada inkiro cakuyeysaqinka mabayl bacdige ishqigaya fuubay halkaa ku ilow ishqigaya fuubay halkaa ku ilow malaha indhahan ilmada hubayo moogiidebada qalbiga irka tee yersa malaha indhahan ilmada hubayo moogiidebada qalbiga irka too sidaan ku ahayalaan ku tusine waxaad ulateed ku santiyo dunida idilkee dartaa ina yahay nafiibi lahaydada inkiro cakuyeysakaynka mabayl bacdide ishqigaya fuubay halkaa ku ilow ishqigaya fuubay halkaa ku ilow malaha indhahan ilmada hubayo moogiidabada qalbiga irka tee
cuntada haddaan shalay uu wax dhigay mantana urshoona aase waxaad uga oli halkaas uu ordaysay jacayle barkeenay dhib ahaa ixtiraamka markuu umusaaqay maxaad ugu oontay maxaad aragayga haddeer ugu oyday adoona fariirin markaaga adkayso albaabka wanaagu dhexdeena ka awdan albaabka wanaagu dhexdeena ka awdan nagtada haddaan shalay uu baxdhigay maantana urshoona aase agtada haddaan shalay uu baxdhigay mantana urushoona aase maxaad uga oli halkaas uu ordaysay jacayle barkeenay dhib ahaa ixtiraamka markuu umusaaqay maxaad ugu hoontay maxaad aragayga haddeer ugu oyday adoona fariirin markaaga adkayso albaabka wanaagu dhexdeena ka awdan albaabka wanaagu dhexdeena ka awdan malaha indhahan ilmada hubayo moogii dabada qalbiga irkatee
madaha iyo codkii maxamed axmed bakaal ciro intaas haddaan ku dhaaf dhambaalka wuxuu nagu soo gaaray aabe axmed aadan iyo hooyo hodan jaamac jafarle iyo caruurteeda iyo seegeeda iyo hooyo xaasho jaamac jafarle iyo seegeeda iyo caruurtooda iyo hooyo shukri jaamac jafarle iyo seegeeda iyo caruurtooda iyo hooyo xaawe jaamac jafarle iyo seegeeda iyo caruurtooda iyo hooyo faadumo jaamac jafarle iyo seegeeda iyo caruurtooda iyo hooyo hani jaamac jafarle iyo seegeeda iyo hooyo baarig jaamac jafarle iyo waxay yidhaahdeen faaduma taxadir iyo axmed yuusuf dheeraye iyo maxamed yuusuf dheeraye iyo cabdiraxmaan yuusuf dheeraye iyo cabdixakiim yuusuf dheeraye waxaana ay jecel yihiin in ay tahniyad gaarsiiyaan cumar cabdulaahi cali iyo waxay yidhaahdeen idil axmed aadan oo arooskooda uu ka dhacay boosaaso waxaana ay leeyihiin ducada caashicuud iyo daanduur idinka le waayo arooskaasi waxaan u rajeynaynaa inuu noqdo aroos qeyr qaba eebana uu kala siiyo ubad qeyr qaba aniguna aamin ayaan raacinayaa warqadan oo warqad tahniyada waxa ay ka timid ayeeyo dahabo maxamuud cali waa dahabo geese iyo sidoo kale aabe axmed maxamed axmed wuxuu ku magac dheer yahay sarxaan iyo sidoo kale hooyo maryan maxamed daahir iyo injineer kamaal axmed maxamed iyo injineer mustafa axmed maxamed iyo maxamed axmed maxamed iyo sidoo kale bahjo axmed maxamed waxay dhammaantood kala joogaan xamar bristol u k jabuuti bakistan iyo sudan waxaanay hambaliyo iyo bogaadin u dirayaan injineer cabdirasaaq axmed cabdiraxmaan oo loo yaqaano injineer qaboobe iyo sidoo kale farxiyo cabdulaahi daahi oo farxiyo cadaani ku magac dheer oo dhowaan arooskooda uu ka dhacay baa la yiri xaafadda baarbo bay yidhaahdeen ee degmada dhaarkiinley waxay leeyihiin ubad khayr qaba rabaa idin kala sii aamin dhambaalkan wuxuu naga soo gaaray cabdulaahi yuusuf dheereye iyo maxamed axmed aadan iyo xuseen axmed aadan iyo amran axmed aadan iyo ayaan axmed aadan iyo sucaad axmed aadan iyo waxay yidhaahdeen saciid axmed aadan iyo ayeyo maryaamo ciise iyo weriye yasmiin cabdi axmed iyo weriye khatro maxamed maxamuud iyo weriye sucaad saciid nuux dhammaanna waxa ay jecel yihiin inay salaamaan taaniyad iyo heestan ay gaarsiiyaan cumar cabdulaahi cali iyo idil axmed aadan oo arooskood uu ka dhacay magaalada boosaaso oo ay leeyihiin arooskiina allaha ka dhigo midaad kala kulantaan nolol raaxo badan ee barhe idinkala siiyo ubad qeyrqab aamin aamin warqadanna waxay ka timid waxa arooskoodu nairobi uu ka dhacay baa layidhi siyaad maxamed isxaaq iyo khatare xaaji yuusuf muuse tobankii bisha meeye sanadka laba kun shan iyo tobanka hambalyadana waxaa diraya baa layidhi dadka kale ah maxamed maxamuud kaynaan iyo doctor garaas buu ku magac dheer yahay iyo xasan cabdi barre iyo suldaan axmed koosaar iyo maxamed aadan wiilow iyo maxamed gelle cusmaan iyo aadan axmed ibraahim iyo xasan guhaad iyo xuseen hilowle bilaal iyo maxamed xaaji yuusuf iyo aadan axmed daawuud waxay dhammaantood u rajaynayaan arooska siyaad maxamed isxaaq iyo khatro xaaji yuusuf in ilaahay uu ka dhigo midkii waara ee wanaagsanaado bad khayr qaban lagu kala helo aamiin aamiin ayaan leenahay jawharad la moodiyay jaleecada indhaha ayaa soo jiidataa allay lehe waa jabkay anoo dartaa jarriban haddaad jaaw itiraa hay iska sii hadaaf haddaa itiraaduu leeyahay jabkayga waay yaa isku joojinaya ibraahim yaa ku luqeeya heestani waa codkii cabdulqaadir sheekh cali sanka
sidii wadigii tubo sinduruqaarabataadi sidii wadigii tubo sinduruqaarabataadi codkoodii jilicsana kacay ugu heesayaa codkoodii jilicsana kacay ugu heesayaa ayaa sawqarad la moodiyey talaacada ehmaba waa soo jiidata ayaa sawqarad la moodiyey talaacada ehmaba waa soo jiidata allaylahe waa jabkay darka anigoo si raban allaylahe waa jabkay darka anigoo si raban hataa jaawigu tira hataa jaawigu tira hataa jaawigu tira ayaa jawarad la moodiyey talaacada egmada sidaa soo jiidata ayaa jawharad la moodiyey maleecada egmada soo jiidata allaylaga waa jabkay darka anigoo si raban allaylaga waa jabkay darka anigoo si raban hataa jaawigu tira hataa jaawigu tira hataa jaawigu tira Thank you. يغوتي فان عربا مطلبو سلكو خبو
intaasaan ku dhaafnay gabagabadii barnaamijka aan ibraahim kusii shaqaynaa waraaqaha ugu dambeeya dhinacayga haddaan mid kamida soo qabtana waxay ka timid ayeeyo faadumo nuur ibraahim iyo ayeeyo waa ayeeyo faadumo nuur ibraahim iyo aabe aadan ibraahim cabaaso iyo hooyo gaasira awjaamac boof iyo sidoo kale axmed aadan ibraahim iyo nimcaan aadan ibraahim iyo eedo faadumo ibraahim cabaase iyo eedo maryan ibraahim dhammaantood waxay hambalyo iyo bogaad inaan lasoo koobi karin ay hawada u marinayaan arooska iyo aroosadda bay yidhaahdeen waxay yidhaahdeen boqorka waa sharmaarka yaasiin xasan iyo boqoradda sahro cumeeri orowskoodu ka qabsoomay bay yidhaahdeen dalka faransiiska waxa ay leeyihiin noqda kuwa isku waara ubad khayr qabana kale hel aamin waa tahay dhambaalkana caasho waxau naga soo gaaray ay dahabo maxamuud cali oo ku magac dheer dahabo geese iyo aabe axmed maxamed axmed sarxaan iyo hooyo maryan maxamed daahir maryan cadey iyo amaal axmed maxamed iyo waxay yidhaahdeen odageeda axmed ugaas cali iyo caruurtooda iyo injineer kamaal axmed maxamed iyo xaaskiisa sacadiyo cumar iyo gabadhooda sana iyo doctor waxay yidhahdeen cabdulmuncim axmed maxamed iyo injineer mukhtaar axmed maxamed iyo injineer mustafa axmed maxamed iyo igraam axmed maxamed iyo maxamed axmed maxamed iyo cabdulaahi axmed maxamed iyo bahja axmed maxamed waxay kala joogaan magaalada muqdisho bristol u k bakistan iyo sudan waxaana ay jecel yihiin inay hambalyo ay gaarsiiyaan injineer cabdirasaaq axmed cabdiraxmaan injineer qaboobe iyo xaaskiisa farxiyo cabdulaahi daahir farxiyo cadaani oo waxay yidhaahdeen bishan ku aqalgalay xaafadda barbo ee degmada dharkenley ee gobolka banaadir waxaana ay leeyihiin ducada idinka le waaye waxaan leenahay eebbaha idinkala siiyo ubad kheyr qaba iyo nolol aad ku faraxdaan aniguna amiin ayaan raacinaya ibraahim oo heesta ugu dambaysa ee barnaamijka haddaad soo qabato waa tee ku soo dhowaada heesta masayr iyo codkiina macayaasin iyada ayaana kusoo gabagabaynaynaa guud ahaan barnaamijka hambalyada iyo heesaha ee toddobaadkan intaan mar kale kulmi doonno waa caashi ibraahim caashicuud iyo ibraahim xasan daadurey oo idin leh sidaas iyo gelyo
Thank you.
ina aan marka tuuro masayro miyaad rabtaa ina adiga maaragto baryahan kurmaadan tahay ayaanu maqlay sheekado naftaydu lama ganta muxuu xaalkaadu yahay muxuu xaalkaadu yahay maanu marka tuuroon masayromiyadu maanu marka tuuroon masayromiyadu maanu marka tuuroon masayromiyadu nimcayaasiin waxay tidhi cabdiraxmaanow inaad iga maaranto maalmahan guur maagan tahay ayaan maalmahan maqnay inaan masayro marada tuuro miyaad rabtaa waa su-aal adag adaa ugu soo celiyey waa heestaasi waxay gebageba u tahay idaacaddayadii aan idhaahday barnaamijkii hambaliyada iyo heesaha ee idaacadda galabnimo aad ku maqlayseen